الدين
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegaystayaal hamiin ma faylaa weliba ha ka dhowaasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada ee idaacadda raadiyaha baydhabo hamiin fayle dhegaystayaal weliba waa hamiinimo sabte u axadnaha galaayta taariikhdan iyo kabeeganta shanta bili lixaad ee juun sannadda labada kun iyo labaatii kowda qodobada dhegaystayaal oo ka barnaamijka dabagalka wararkiiyo waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo hasiinku gudbii doonna haddii ilaa raallo ku nagadiisiinu dhugunsu doontan weliba ku mid ahaa kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waana ee guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka mudane maxamed nuur maxamed macalin iyo weliba uusagaageeka dahfuray imtixaanka fasalka siyeedaad ee sannadkan yaqaadahayta wasaaradda walbarashada koonfur galbeed soomaaliya munaasabadda laka dahfuraay imtixaanka shahaadiga ee fasalka siyeedaad weliba gobrowgu haayay wasiirka walbarashada koonfur galbeed isoona faahfaahin gubiyey goobaha iyo ku galaha imtixaanaadka iyo qaadahayta wasaaradda walbarashada koonfur galbeed barnaamijka siingudbii doon dhegaystayaal haddii laaraalo ku nagada saasoo kale qodobka kale barnaamijka siinkahayna bisiina ku dhugunsu doontaan weliba ku mid eh wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane saalax shariif siidkey weliba uu sigeeka shidhikay masaajid cusub oo laka dhisi doona magaalada baydhabo dhagaxdhigaas weliba qayb ku hayo culimaa udiin oo ku mid yahay sheekh xuseen cali jabuuti oo marti ka ee magaalada baydhabo barnaamijkaasiin gudbii doona dhegaystayaal saasoo kale qodobka kale barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo asiin gudbii doona weliba ku mid ahaa kulan lunku hadalay qoondada bilaante ee doorashooyinka dalka iyo weliba laku qowday magaalada baydhabo barnaamijkaasiin gudbii doona kulankaas ee qofkii ha qaban qaabay ururadii ha qaban qaabeen saasoo kale mas-uuliyiintii ku qaybgalli iyo khudbadooyin shameele iyo ku jeediyeen barnaamijkaasiin gudbii doon dhegaystayaal booliska soomaaliya weliba war ha ku saarana kiisaskii inka dambeeyey ee ku dhiyaay magaalada muqdisho barnaamijkaasiin gudbii doon iyo weliba qaraxii iyo wararkii inka dambeeyey qaraxii magaalada muqdisho geeka ku dhiyey saasoo kale barnaamijka dabagalku wararkii waraysyada idaacadda raadiyaha baydhawaasin gudbii doon waliba ku mid ahaa waliba weydiya walaan weydiyaha waliba kursa kursigaa saytan waliba ee dhexyaara walaalnyaga ee haddian hele iyo haddian waayab waa siin shaqayi doona waliba saasayti eray musharax xildhibaan mudane cabdulaahi mahdi xuseen barnaamijkaasin gudbii doon dhegaystayaal haddii la araa lagu nagada saasoo kale somalilan weliba digni indirtay mudanayaasha geeku guulaysadii barnaamijkaasiin gudbi doona dhegaystayaal qodobadaas iyo qodobadii kale hanay kordhaya barnaamijka dabagalka wararkiiyo waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo asinka tabii doona dhegaystayaal barnaamijka weliba hasaaray waana sisin uldaras sii haye anoo e maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiirow welibana qaybta farsamada fadhiya saaxiibkay xasan aadan khayre xasan jookar ha ka dhowaada mar kale iyo barnaamijka dabagalka wararkiiyo waraysada idaacadda raadiyaha baydhabo waayahay dhegeystayaal amiin fayle meelobishin roogtan iyo surbana daratan ba qodobkan ku horreeya barnaamijka dabagalka wararka u wareysa idaacadda raadiyaha baydhabo ka qaadaan isiin dhugunso doontan waliba ku mid eh kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waana gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka mudane maxamed nuur maxamed macalin weliba uu sigee ka daafuray imtixaanka fasalka siyaadaad ee sanadkan ay qaadahayd wasaaradda walbarashada koonfur galbeed daafurkaas waliba gobro ku hay maamulka degmada wasiirka walbarashada wasiirka haweenka fahime cusmaan iyo saasoo kale agaasimayaasha wasaaradda walbarashada mukureynta weliba maleeshiyatii ku hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda usoona faahfaahin kubiyey goobaha wasaaradda walbarashada iyo imtixaanka qaadahayta waliba saas oo kale mas-uuliyiintii goobsayta ku hadlay kumid ah maamulka degmada wasaaradda wasiirka wasaaradda haweenka fahime cismaan iyo wasiirka walbarashada kusimaha gudoomiyaha waana gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka mudane maxamed nuur maxamed dhammaantii waliba guulan rajeyna ardayda geeka imtixaankan fadhati
afartun goobood baay oo ee toddoba toban goobod shabeellada hoose oo ee labaatan goobod boqol oo ee siddeed goobod kormeerayaasha imtixaanka wasaaradda waxbarashada iyo kudirta wasaaradda dhexdaydow mayba joogala deegaanada oo imtixaanka dhihay si siman
oo goobroog weyn wasiirka iyo agaasimaha runtii may farxadning ee nugeeka imtixaankan oo tumi afar degma i deegaana koonfur galbeed kumid ee kudhiyaha iyoonu qeybroog kuhaanunu qiib galna waan walibaan ku hambalyaeena taasaytii wasaaradda waxbarashada oo sanadkii lamaad suurtageliidii ardayda iyo maamulayaasha iyo macalimiinta iyo bahda waxbarashada guud ahaannan hambalyaeyana
shacabka muhiimigata dowladda muhiimigata unadhoga muhiimnigata waxayaala meel nebadanjarana war marka barado walbarashada la baradaha waxaa waye sakuuridka madiisu saxaya waa la barade yacni taas lafrija waxaa waye ilaahay lanka hamdiyo waay lanka shuuri waay way eedayeed meelanas muxuahay amaanay wasaaradda walbarashada oo dadaal dheeriya ka jarta walbarashada horumarinteeda yacni ballaarintii dadaalka ay ka jarta inaan ka amaanay way kale eeday ka amaanay ciidanka amniga oo yacnii ilaahay suurtageliyay suurtageliyey in meel kasta suurnaadaan oo shaqeeyaan amniga sugaan oo meel eraasu muxuu ahay nabadgelyii ka shaqeeyaan oo lagu qabanaya maanta degmada baydhabo waxaan si gaar iyo u mahadcelinayaa allah subxaana wa tacaala marka hore marka labaad waxaan mahad gaar u siinayaa wasiirka waxbarashada oo dadaal badan u sameeyey oo juhdi badanna geliyey aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa waxaan u hambalaynayaa dhammaan ardayda oo maanta u wada fadhiso oo reer koonfur galbeed ah saddexda gobol imtixaankan maanta sideedaadka ah in ilaahay subxaana watacaala guul ku siiyo insha allah gabdho iyo wiilalba farxad weyn bay ii tahay maanta markaan arkay gabdhaha quruxda badan reer koonfur galbeed oo imtixaankan u fadhiya anoo ku hadlaya magaca wasaaradda haweenka waxaan u ballan qaadayaa maanta gabadhii soo gasho kaalinta koowaad iyo gabadhii kaalinta labaadba iyo saddexaadba in aan u samayn doono xaflad iyo hadiyad aad iyo aad aga farxin doonto ballantaas anaa qaadaya oo ah wasiirkii haweenka wiilashana way mudan yihiin waa la siinaya insha allah kaalin fiican mug leh ay ka keenaan imtixaankan walaalayaal saa wada ogtihiin imtixaankan waa imtixaankii labaad oo wasaaradda waxbarashada dowlad goboleed koonfur galbeed ee qaadayso imtixaankan markii hore waxaa qaadi jiray fasalka sideedaad daladaha waxbarashada oo meel fiican dalka soo gaarsiiyey waxbarashadii dalka ilaa haatan aynu ku sugannahay laakiin sanadkii ugu horreeyey sanadkii hore ayaanu bilownay inaan wasaaradda waxbarashada qaado ardadana waxaan u rajaynaynaa imtixaanka inuu yahay mid qiimayn ah uusan ahayn mid ciqaab ah ay ma garanaysaa ay ku dadaalaan siday kaalin libax ay kaga qaadan lahaayeen ay u dadaali lahaayeen wax akhrintan inay badiyaan kaalintoodana ay mutaystaan dhammaan ardada koonfur galbeed meel walba ay joogaan waxaan u rajaynayaa guul imtixaankan inuu suurtogalo walaal waxaa noo suurtogeliyey xafidahullaah madaxweyne cabdicasiis lafti gareed oo markii uu noo idmaday wasaaradda aanu dardargelinay asagana qayb libax uu ka ahaa in imtixaankan uu ka hergelo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dadaalkii uu madaxweynaha sameeyey iyo dadaalkii annaga aan isku darnay ayuu imtixaankan ku hergelay ardadana waxaan u rajaynayaa inaysan isku dayin wax qash ah iyo arbush ah waxaan rajaynayaa sida annaga nabadda marka hore koonfur galbeed noogu bartay waxaannu ballan qaadnay inaannu siinno deeq waxbarasho oo oo ah mataqaanaa sideedaad hadday dhammeeyeen kaalinta koowaad ilaa tobanaad ardada ugu sarrayso meel walba ay dowlad goboleedka koonfur galbeed degmooyin ka joogaan waxaan u ballan qaadnay foon galaaska sagaalaad ilaa galaaska labiyo tobanaad free inay ku dhigtaan shan iyo toban degmo lakuqabada eed eeda aanka faraxsagna marka xafladaas wal daahfuri anuuna daahfurni oo gudoonkii anuuba gudoonkii koonfur galbeed kumid ahaa yaa daahfuri marka guul iyo ma aan rajeey guul weyn aan rajeey sidii iyo ku dhawaajidi wasiiradda haweenka sideed gabdhood aan korey wal siyaadhat anuun sideed kuri wal aan korey yaa wal siyaan haddii dhahaydna xaflad ballaaran aan suubiyaan marka saacadana hadda laku bilaawo oo geeg haddaynu roogna imtixaanaadkeenii furinyo koonfur galbeed may ku qeyb gallay todoba kun saddex boqol konton iyo shan ardaya ku qeyb gallay shan iyo toban goobooda oo ceelish biyahana ka jarta ayaa laka gobodahay ugu horeyn dhammaan ardaydii eleven january secondary school nineteen eighty one eighty eighty one dhammaan siin salaamay salaan kadib may siinka salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu may farxad iin ee ina geeka anaga waxa ku qayb gala xaflad daafur oo imtixaanaadka fasalka sideedaad laka qabadaaw dugsiga hore liin dhaha jare eleven january secondary school haddana la dhahaaw baydhabo iskuul oo imtixaanaadkii fasalka sideedaad laku qayb galaaw marka eedii eeda aan faraxsanna iskuulkan oo ana muddo afartan sano ka dhowaad ana ku bahi inigeega aan habooqoda anoo madaxdii koonfur galbeed ku mid ahaa eed eed aan ka faraxsana marka kormeera ka koyni ardaydii gruubka eleven january saas aan la socday waana siinku salaamay inta
waayahay dhegeystayaal hamiin fayle meloobi shroogtan iyo soobina darartanba qodobka kalihiga ee barnaamijka dabagalka wararkii wareysa idaacadda raadiha baydhaba ka qaada doona isinu dhugunsu doonta waliba kumid ahaa wasiirka wasaaradda ooqaabta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waliba uu sigeekasii dikay masjid cusub oo laka dhisi doono magaalada baydhaba kaaseytii oo la sheegay inuu sinagda doono masaajidkanka weyn ee magaalada haddaba culimaa udiinka degmada iyo saasoo kale culimaa udiin martika ee magaalada baydhabo ayaa ku hadlay oo isku mid ay sheekh xuseen cali jabuuti waa iyoona markaaseytii dadarmi bulshada magaalada baydhabo in lagu qeyb qaado dhismaha masaajidkaas iyo weliba ajarka laku helowba intaas kabacdina ilaahay wuxuu nagu sharfay subxaana watacaala masjidkan markaska dacwada markaska dacwa oo bay iyo bokool maantaana markas u ah markas islaamiyo meel kastaba dacwada iyo diinta islaamka iyo tacliimta ee laga fidi doono insha allahu in maanta dhagaxa la dhigo yaa ilaahayna nagu sharfay naga qaybgeliyey marka alxamdulilah dadka muslimiinta oo caalamka joogo o dhan iyo khaasatan gobolkan dadka joogo o dhan farxaday u tahay annagana ilaahay nagu qaybgeliyo nagu sharfay beydka ilaahay insha allahu tacala dhagaxa dhigiisa inaan ka qaybgalno marka insha allahu waa haniyaan hashaa lugure dadka gobolkan degan mandiqadan degan na waa u bogaadinaynaa annagana allah naga aqbalo iyo inta dhisi doonta inta ka shaqay doonta inta soo haadirtay wajaakum allah khayr aljaza intii dhan maanta waxaan u joognaa in la dhagax dhigo markaskii insha allahu bay iyo bakool iyo koonfur galbeed oo markasilhidaaya ahaan lahay ilahay waxaan ka rajaynaa insha howshiisa inuu ilaahay fududeeyo qof kastoo muslim inaa dal iyo dibid joogo waxaan ugu baaqaynaa in laga qayb qaato qofkii xooggiisa ugu qayb qaadan karo qofkii dhaqaale ka bixin karo meeshii ugu fiicanoo wax laga bixin lahaa waatan oo meeshan waay inamaa yacmuru masaajid allah man aamana biاllaahi walyowm alaakhir iimaankaa lagu xidhay maraakistan oo kale khayriga ah oo masjidkii ku jiro oo tacliintii ku jirto oo meeshii seexin lahaayeen dadka musaafiriinta ahoo dacwadu u socdaan ka mid ah de meeshii ugu fiican oo ugu habboonoo wax laga baxsan lahayo waaye ilaahay hana waafajiyo dhammaanteenna ilaahayna waafajiyey dhagaxdhiggii markiiskii dacwadda iyo cilmiga iyo nasiixada eebay iyo bakool ayaa ilaahayna waafajiyey waa fursad iyo nicmad ilaahay xaggiisa nooga ahaatay oo annaga sharaf noo ah waxaa kaloon ilaahay ugu xamdinaynaa dadka gobolkan ku nool dowladdan maamulkan koonfur galbeed madaxdooda iyo culimmadooda iyo ducaadooda iyo dhallinyaradooda iyo akhyaartooda siday noo soo dhoweeyeen waana si lagu yaqaanay waxay soo dhoweeyeenna ashkhaasta iyada maahina waa diinta weeyaan waana tu lagu leeyahay qof kastoo muslima inuu martidiisa karaameeyo waana calaamad ayay u tahay iimaankooga iyo wanaag jacaylkooga iyo diinta ay xambaarsan yihiine lagu yaqaanay ilaahay baan ku mahadinaynaa waxaan rajaynaynaa markaskaasi isagoo noo dhismay oo macmuura oo ijtimaacya lagu qabanayo oo jamaacadda ay ka baxayaan oo tacliintii xufaaddii culimmadii ay ka takharujayso sida ilaahay maanta uu noo joojiyey inuu ilaahayna joojin doono ilaahay kaloona waafajiyey markaskii lagu taamayey muddo dheer oo laga fekerayey oo dhowr iyo toban sannood ama tobaniyo toban sannood ka hor dhulkiisa la waqfay maanta ilaahay inuuna waafajiyo maaragtay dhagax dhigiisa bimacnaa markaskaasi waa dhiskiisi baa bilaabnaday ka dhigatay inkasta ha gaadho laakiin maanta mar haddii intaasoo culamaa iyo intaasoo wufuuda iyo intaasoo ducaada iyo intaasoo madaxa iyo intaasoo culamaa isugu yimaadeen markaa waxay calaamad u tahay markaskaasi inuu bilaabmay oo maanta ta laga bilaabo uu bilaaban yahay ummaddana u bilaaban yahay oo cid allaale ciddii khayrkaa ka qayb qaadanaysaa ama taakulaynaysaa ama xoojinaysaa ama dhiiri gelinaysaa iyadana inay u baahan tahay inay u bilaaban tahay oo aanu cidnaba mamnuuc ka ahayn inay ka qayb qaataan guda iyo dibadba markaa annagana xuduurkaa iyo dhagaxdhigaasi sharaf buu noo yahay waayo dee wax la dhagax dhigo waxa ugu wanaagsan beyt ilaahay baa ugu wanaagsan ilaahay nebi ismaaciil iyo nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil wuxuu ku ammaanay kacbada dhisidda ay kacbo كعبة الحسين ظهر بيتي للطائفين والعاكفين والعاكفين والركع السجود إلى هي لبدا نبي إسلالي وكو أماني وكو شرفي وكو إزيي وذكري وذي خالص كجدقي إن كعبة لس كده سكها المستوى
إن شاء الله ما يرجعنا هدي لهيرة مركز كان أنت نقضى مركز أمي لرأي خيري إيه ودعوة دين إسلامك النشر شئيه بلشدان توعيديه قبيل قال إن شاء الله هدي لهيرة كوزارة وقافة إرمها دينته ما يدير رجليانه ما إلا هاي المساجد أنت لا عمرة معنويا يقدس ما أهم به لن عمرة إن شاء الله ما يتهن روايانه علماء علماء مرب مقادا بيدو مرتين كهايين oo dacwada iyo diinta iyo khayrjo heer baydhow meel raay idinku faa'iidaysadeen insha allah haddana dacwadii meel raay wa khitaamuhu miskum ya marahayta meel raay may nin gabagabeeyahana masaajidka inka weyn koonfur galbeed inta laka dhas meelan hadduna suruun haddii ilaahay yaraa markan meel raay masaajidka may qaada doonaa boqolaal kun ya qaad marna kumaan kun qaada doon meel raay dareensanna masaajid eedan weyngu وما إلى رأي مركز الهداية نقدر بإذن مسجد الهدى بإذن الله المولانا هنونك يوم غادي مسجد الهدى لا رأي مركز إن شاء الله إلهي يكون رجينا تفاؤل حسن ويا أنت هنونك يو وناقي خيرك نقدر هداية خير مرن صوابك نقدر يا كرجينا ما إيدن ديه قليانة وان إيدن كدو آيانة لانكي وقف ذي ولا كان شيخ عبد القادر مدحي oo dhulkan waqafi sida hadda ma ilahaa in la wadaagay in la tusaay oo document chain mar hore in la wadaagi waqafi usiin ilaahay maran ajal xasan allah koob qor ilaahay ku si qof walba masaajidkan dhasow jey gacan ku jeysidoona ilaahay ma aan ku toowana ma ilahaa miisaan iyo xasanada ilaahay inta kaba insha allah wasaaradda awqaafta ilmaha diinta may diyaaran ataa qof walba khayr wada wanaag wada inta deegaanadan koonfur galbeed ka dhawaayt waan la shaqayt culmaada iyo dhan culmaadanu iyadaan jeelna dadkii dacwi khayr wada mar walba intiinu hadhawaayno garab surugno oon khidmayn ka wasaarad ahaan diyaaraan ana
waayahay dhegeystayaal weliba ku guda jirnay barnaamijka dabagalka wararka wareysyada idaacadda raadiyaha baydhabo qodobka kalihiiga weliba hoseeya kulanlan ku hadlaya qoondada bilaante ee doorashooyinka dalgeela koqowda magaalada baydhabo kulankaas weliba qaban qaabeen ah ururka biomen associate network iyo olmar gaaseti aa ku qeybgalay mas-uuliyiin xildhibaano ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed eena haweenweynigii ku qeybgalay kulankaas weliba ay codsanaa in la ilaaliyo qoondada haweenka maadaama ee dalka usa gala doona doorasho
noo haweenka koonfur galbeedeena aadatan haweenka baydhaweena way fagaane hubanti haweenka dhahay anina nasi ani helna dowladda dhexleen fagaan meel almeyliho balaan haguuka leetani haquuqdihe hella boqolkiisa dowla boqolkiina qortoma fagaan may maysa dowlanihanihaaju
waxaan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka maamulka dhammaan maybal ahaa kaalinti hooyega jaabta walwada ogiya inimay leerjara qoondada tiidiye marbadood langelina muranna langelina odayaalka oo matalaayaan bulshada oo mas-uuliyadda oo bulshada leh mayba ayaan ku codsadaalayni ooyo horta ansi naadan magalka iyo bilaanta iyo anku maraysina magalka marwalba
ini gebru xildhibaano kumid nagdaano wasiiro kumid nagdaano maamulka hoostooodaano nooc kasa suubiyaan xagaan liin eebmaxe ini lafaqugo la baahadilo sidii zamanujaahiliga taan sheeganiha gudni cunlaka gudo la rafaacdiyo hamijoo la dilo walbarashada lagu ilaaliyo mayleeraayus xilalka lagu reebo meeloobilaa korsuruma wali dhigaasa hageeki noloduuke lagnagada xaqiiqti boqolkii soddon faydhata boqolkii saddex meel hal meel iniyoo la intoodan yoona la sii waay nasiib daru oon haddii dhaqankeenna walaaladiin adeeradiin dadkiisan odayaalkiina wali diyaaragayna aha in boqolkii soddon ilaahay siiisi helo waana sawdaanikeenlaba diyaaragayna gabdhoodan warisan la'aaha sideeba adduunyada hamigu wal dhise in isku dilleen hamiga haa haddii aad talaabada qaada ama deeri kornool jaram ehe adduunyada may leeray misabarin leh geeka dood bara dood maalintii dood soomaalida wali dareeyaan xoola neef alla neefka qayla badanad waa ugu dhiciya dadka hata sidii horma ee eeda walan fahmeen mayd baa oodsadaan ee bilaantan horta boqolkii soddon wali liinka doodan weeshi aan wali intan alaanqalee yeedalay unku bahayaan weeshi un hoob walana sii ku hay walbana niindiido ma walba niindiid banaanka baa surma kor meel bilaanku maqalnu ma urshaleys walma kuwedi kor maydba fadaane una binti fir binti shal qaadano qaadano konton usuna konton qaadano
horta haweenka keliya xildhibaannimo shidadii hata maxbaaqala inanantiyo ugu qayb qaadadan ena wasiiro oo kale antiyo kale muhiima u qaadadan ena xildhibaano oo kale saas oo kale antiyo u qaadadan antiyo obsada isku dhaafan mar haddii aad obsadaas gulma deeras lama obsado gulma deero sababtoo ah hadda haddii aad eerto gabroow aada dhex marto ergada kadarsa maasi adeerta walka ku yaabay gabartantii dhalay laakiin muujido on waqtiga qabsad guul kastana dhamartis guuriyo horta guul deere basiin lahaa gabrow xaqin eh xuquuqdin lansiin duud sii kormale dalka dadkiin deegaanka deegaanka kiin xaqin weydiisada xuquuqdin weydiisada magal walfadow inin doo dhegta inin dhegtan xaqin weydiisada unayna garawa siingeena
lan kasta oo magal ah ama horumar deere ama maylahaays meelku muuqda ama bulshada dhatiya saameyn kale maylahaays bulshada dhatiya lagu aqoonsini reedshay hooy jarta reedshay hooy jarta ama gabadhaas diya jarta shugab laanti mable magdhaga koro wala kale beertisu yani haddii maylahaays saasbeetin may wala kale oo maylahaays bilaanta yeela koosalanka reebe ama bahalkii leera koro yani haystaan waxaan rajaynaynaa in wakhtiyada nagu soo aadan iyo sistamada soo socda dumarka kaalin fiican ay ka helaan ani keliya ma dhahay boqolkiiba soddon laakiin dumarka in la soo geliyo maamulka shaqooyin ay qabtaan maxaa yeelay ragga iyo dumarka waxaa la sheegaa daraasooyinka dunida ragga dumarkaa shaqo fiican haddii la dhaho waa la shaqaynaa waxaa sidoo kale lagu ammaanaa dumarka inay musuq maasuq ay beri ka yihiin marka loo eego ragga adduunyada dhan haddaad fiiriso musuqaa la sameeyey lacagaa la haday waxbaa la dhaca haddaan musha raggaa dhaco sidaa daraaddeed inta badan hadda kambaniyada caalamka waxaa la fiiriyey maamulka iyo maaliyadda iyo finansiga accountinka dumarka loo dhiibaa sababtan waxaa waaye waxaa la arkay inay ammaani yihiin sidaa daraaddeed xitaa dadka dunida jooga oo bilyaneerada naqdeen ama milyaneerada naqdeen xaasiskooda ayaa lacagtooda meel u dhigay waxaad dareemi kartaa marka qof walba soomaaliya si dowladnimadeeda ay hore u marto dhaqaalaheeda ay u kobcdo in meelaha dumarka ay ku fiican yihiin sida aaminaada
waayahay dhegaystayaal weliba ku guda jirna weli barnaamijka dabagalka wararkii wareysyada idaacadda raadiyaha baydhabo qodobka kalihiig weliba huseeya afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed sadiiq aadan doodishe weliba sheegay in qaraxa kudhii agaarka agiskontarool afgooshay koolan adeegsaday ruux askari waryaabo qaraxow afhayeenka warbaahinta kala hadlay magaalada muqdisho weliba sheegay in goobta la qarxiyey yahay tiimeel mashquul badan balse qaraxayo ka dhimadeen lama qof oo ka jara ismidaamihii iyo haweeney shacabbe waliba hadalshan dadka sii daray in labaatiisiyad qof oo kale shacab haya qaraxa sayti ka dhaawacmin soosoo kola waliba uuse hadal qaaday waana ku hadlay dhacdooyinkii inka dambeeyey ee magaalada muqdisho toddobaadkan ku dhiyan iyo meelihii ka dambeeyen dadkii lahan qabqowday
maanta waxaan rabnaa in aan ka hadalno kiisas kala duwan oo aan si wadar ah hal mar uga wada hadalno soddonkii bishii meey ayaa la waayey gabar yar oo lagu magacaabo nafiso cumar maxamuud nafiso cumar axmed cabdulaahi ina hooyo ruqyo cabdulqaadir nuur toban jir ahayd kuna dhalatay degmada marka islamarkaana ku nool degmada dharkeenley ee gobolka banaadir soddonkii meey ayaa la waayey nafisa baadigoob ay reerkeedu sameeyeen kadib ayaa la helay meydka nafisa oo ku jirta digsi yaallay gurigooda dhexdiisa kowdii bishii juun abbaara toddobadii iyo bar subaxnimo baarista kiiskaas oo ay qayb ka ahaayeen ciidanka boliiska soomaaliyed hoggaanka baarista dambiyada ee c i d-da si wada jiraan ay wax uga baariyeen xafiiska xeeraalinta guud ee qaranka ayaa loo soo qabtay eedaysanayaal ee la rumaysan yahay inay ku lug lahaayeen kiiskaas baarista oo socoto awgeed waxaa gacanta lagu hayaa eedaysanayaasha kala ah eedaysanaha koowaad eedaysanaha labaad oo ka mid ahaa dadka eedaysanayaasha ahaa islamarkaana la aaminsan yahay inay si toosa falka ugu lug leeyihiin weli waxaa socota baaristii iyadana sidaas si la-eg marka baaristu ay soo dhammaato oo aannu ku wareejinno garsoorka maxkamadaha awoodda u leh ayaannu sidaasoo kaleeto lasoo idinla soo idinla wadaagi doonnaa halka kiiskaas uu ku dhammaaday laakiin waxaan hadda idiin sheegi karnaa in falkii nuucaas ahaa uu dhacay islamarkaana loo hayo eedaysanaha eedaysanayaasha la rumaysan yahay inay kiiska ku lug leeyihiin sidaas si la-eg afartii bishii juun ayaa marxuumad lagu magacaabo marxuumad salaado faarax cali inahooyo ifraax cusmaan jaamac jir ahayd oo ku dhalatay marka isla markaana degganayd degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ayaan uu dilay xaas saygeedii oo lagu magacaabo bashiir cali jaamac ahaana macallin iskuul oo dhigi jiray iskuulka hantiwadaag ee ku yaalla degmada wardhiigley eedaysanaha sayga ee marxuumad salaado oo baxsaday oo isku dayay inuu cadaaladda ka baxsado ayaa weli ku raad joogaan ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaanan idinla wadaagi doonnaa halka kiiska marxuumad salaadana uu ku dambeeyo iyo gacanku dhigista eedaysanahees eedaysanaha falkaa geystay hadduu ilaah yidhaahdo dhanka kale farriimaha kiisaska noocaan oo kaleeta ah markaan ummadda la soo wadaagno waxaa nagu soo laabtay su'aalo weyddiin badan oo dadka shacabka ay naga su'aalo weydiinayaan in kiiskii natiijadiisa aynan dib ula wadaagin waxaan rabnaa ummadda inaan gaarsiinno kiisasku marka ay dhacaan oo annagu waxaan leennahay qabashadiisa baaristiisa iyo dabagalkiisa kiiska marka aan soo gunaanadno oo baaristiisu ay weji fiican yeelato waxaa lagu wareejiyaa hay-ado kale barkeen ma lihin awoodda absolut bawerka aan kiiskaas keligeen ciidanka boliisku ku maamuli karaan ma lihin waxaan kiisaska inta badan sida qaanuunka dalku yaalla uu qaba la wadaagnaa maxkamadaha awoodda u leh oo garsoorka ugu horreeya halkaas ayaa kiiska natiijadiisii ayay ku soo dhammaataa marka haddii ay lagama maarmaan noqoto in natiijada kiisaska dhaca oo aan ummadda la wadaagno hordhacoodii aan natiijadoodii la wadaagno waxaan insha allah ee idinla wadaagi doonaa natiijooyinka kiisasku goobta ay ku dambeeyaan waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu afhayeena magacayga waa cabbaas faan soomaali t v qaar ka mid a ee dhakhaatiirtii goobta ku sugneed maanta halkuu qaraxu ka dhacay waxay noo sheegeen in dhimashadu ee, shan qof ay kor u u dhaafayso warbaahinta qaarna waa ay tabiyeen hadda maxaad noo sheegaysaa oo la xidhiira ee, faahfaahinta la xidhiirta khasaaraha halkaas ka dhashay waa mahadsan tahay ee, khasaaraha goobta ka dhashay waxaa uun muhiima sida wax u dhaceen in la sheego isla markaana khasaarahani waa soo laalaabtay argagixisadu had iyo gooraalaba kama daasho inay dadkeenna dhibaateeyaan marka waxa annaga naga qoseeya waxaa weeye sida wax u dhaceen inaan ummadda u sheegno isla markaana dabagelkiisii iyo meesha kiiskaas uu ka yimid iyo sida uu ahaa iyo sida uu ku saamaxay waxaasoo dhan waxay ku yimaadaan baarisa dambe laakiin waxaan idiin sheegi karnaa wixii goobta ka dhacay waxa goobta ka dhacana waxay ahaayeen qofka ismiidaamyaha ah oo ujeedkiisu ahaa keliya inuu dadka isku qarxiyo waxaa goobta ku dhintay qof muwaadin soomaaliyeed oo weliba qof dumar ahaa ismiidaamyihii laba qof ay halkaas ku dhimatay dhaawacyaduna sidaan idiin sheegay waa saddex iyo labaatan qof waxaa dhici karta in dhaawacyada aan idiin sheegno oo goobta dhaawacya ahaan aan ku tuminay inay isla markii goobta ku geeriyoodaan waa dhici kartaa marka xaqiiqada kiiska intaan idiin sheegi karo waa dhimashada labadaas qof ah oo uu ku jiro ismiidaamyihii ama naftihalligihii iyo saddex iyo labaatankaas qof oo kaleeto dhaawaca waa mahadsantiin
waayahay dhegeystayaal weliba guud janaweli barnaamijka dabagalka wararka ee wareysyada idaacadda raadiyaha baydhabo musharax xildhibaan mudane cabdulaahi mahdi xuseen weliba us eray weliba weydiyaa waa kurse kursigaasnaytin weliba dhexyaalay dad walaaloeena haddii aan waayo iyo haddii aan heloba waa anshaqay doona dhammaan bulshada soomaaliyeed waa tuusaa dalkan dhigi bismi illaahi raxmaan iraxiim dhammaan eh, marti sharafta qiimaha iyo qaayaha leh eh, beenweynta agoonyar gaabane eh, waxaan ku salaamaya salaanta islaamka waxaan leeyahay marka hore assalaamu calaykum Eh, marka xiga waxaan uga mahad celinayaa dhammaan walaalahayga isoo ajiibay eh, sida weyn ee mugga leh igu yimid eh, taas oo ahayd inaan xafladdan aan ku shaacinaynay qaybteedii hore oo hordhaca ah eh, maadaama ay tahay halka mudan in lagu shaaciyo si weyn ay tahay deegaanka eh, gudaha magaalada muqdisho iyo carrigii jowhar ilaa iyo mahadaay ilaa iyo tuulooyinka haddii insha allah intii aan gaari karo waa gaari doonaa insha allah waana gaarsiin doonaa dareenka iyo xilka aan ugu socdo beelooyinta agoonyar geed geed walbana hoos fadhiisan doonaa iyo meel walba ay joogaan inaan ugu tago Eh, marka waa aadaan ugu mahad celinayaa eh, iyadoon ogsoonnahay maanta inay tahay maalin shaqo eh, inta badan dadka halkaan joogan ayay dad goobahooda shaqo ka- soo wada xiray marka taas aadaan ugu mahad celinayaa Eh, dhabtina waxaan rabaa inaan hal mid aan sheego Eh, waxaan raadinayo waa kursi kursigaas dadadu igala dhexeeya walaalahaya Eh, haddaan helay haddaan waayo mar walba saa horeed kuu shaqaynayay haddana waxaa dhiirigelin igu siisan inaan mar walba aan idiin shaqeeyo anoo xil hayn anoo xil haayo waxaan idinka ballan qaadayaa inaan agooyar gaabane aan u taaganayo una taagnaan doono Eh, marka kadib markaan arkay eh, arkay culayska ka jira beesha dhexdeeda xaaladaha ka taagan deegaanada islamarkaana la tashiyo badan la sameeyey waxaa ii soo baxday inaan ahay shaksiga wax ka bedeli kara beelweynta aan ka dhashay ee agoon hirgaabane waxaan ahay shaksi waayo aragnimo ku filan leh islamarkaana wax badan ka qaban kara horumarinta dadka deegaanka aan ka soo jeedno hadduu alla idmo oo waqtiyadii kala dambeeyey ee la soo maray aan wax muuqda loo qaban waxyaabaha aan qaban doono haddii alla idmo haddii aan ku guulaysto kursiga xildhibaannimo waxaa ka mid a kow horumarinta deegaanka iyo adeegyada bulshada sida aan la soconno wakhtiyadii lasoo dhaafay wax muuqda lagama qaban deegaanada ay beesha degto waxaan muhiimadda siin doonaa in aan wax ka qabanno dhibaatooyinka ka jira deegaanada anigoo wax ka qaban doona sida caafimaadka waxbarashada biyaha iyo wixii la halmaala waxaan ka shaqayn doonaa horumarinta wax soo saarka beeraha iyo xoolaha deegaanada ay degto beeshu Eh, sidaan ogsoonnahay dhul beereed baaxad leh ayaa beeshani ay- ayay leedahay waxaa mara webi Eh, waxaan leenahay biyo baxa weyn oo markuu webiga uu futaaho sidaan ogsoonnahay biyaha oo dhibaato badan aan ku qabno Eh, waxaan ka faa'iidaysan karnaa webiga eh, waxaa jirta waxaa la yidhaahdo man made river dalka jeenaha waxaa ku yaalla webi weyn oo dadku gacmahooda ay ku qodeen runta haddaan isku sheegno beelinta agoor maanta halkan keliya oon dhihi karno inta in yaroo kooban inta joogta nairobi ayaa halkan ku fadhinaa marka dhallinyar badan oo lixaad leh oo xoog leh ayaa dhulka iyo gudaha meel walba joogta haddii qof walba unta dhul goosto kii lacag bixiya kii xooggiisa ku qoda waxaan aaminsana inaan webiga aan ka leexin ka leexsanno mahaddaa ilaa iyo ilaa iyo anjalaqsi aan ku ridi karno haddii aan isku tashanno waay taas waxaan uga hadlayaa dhanka horumarka matalaadda iyo xaquuqda siyaasadeed waxaan ka shaqayn doonaa sidii ay beesha u heli lahayd matalaad dhab ah inay hesho xaquuqdeeda siyaasadeed ee u kalanta haddii ay noqon lahayd midda dowladda dhexe iyo midda dowlad goboleedyada dowlad goboleedka nagala dhexaysa shaqo abuur waxaan muhiimad siin doonaa dhallinyarada anigoo u samayn doona shaqo abuur sidoo kale waxaan garab istaagi doonaa dhallinyarada la timaada fikrado hal abuur ganacsi fikradaha halabuur ganacsi hadda waxaan joognaa magaalada nairobi kenya inta badan dhallinyarta ama dadkeenna waaweyn ama dadkeenna soo hormaray inta badan waa dad ganacsata dadka agoon yar inta badan qofku markuu soo gaaro uu xoogaysto waxaan caado u leenahay dad tuugsada ma nihin dad xoogsada aan u badan nahay marka dhallinyarta isku dayda ganacsiga waxaa la samayn karaa wax la yidhaha hal abuur hal abuurka oon ahayn kii daraad dadka lacagaha looga boobay oon ahayn kii fikradii baa loo dhiban jirtay laakiin haddaad tusaale yar gaaban soo qaato waxaa jirta waxbaa ka ganacsataan waxaad ka ganacsataan dhar badan oo farios oo kala duwan electronicis ganacsi nooc walba real estate qaar ka mida ganacsata dhowr nooc walba ay leedahay oo gaargaam halkan ayay fadhidaa marka laakiin waxaa muhiimadda tahay adduunkan waxaa la isku dhaha franchise waaye brandname wax la yidhaahdo marka inaad samaysatiin in toban wibi oo dhalinyaro ah toban qof oo ganacsata ah shan qofood shan gabdhood inay franchise samaystaan inay libstiga wax ugu yar wax la sameeyo libstig caanbaxay oo gabarteena leedahay ayaa wuxuu noqon karaa in laga gado gabdhaan gabdhaha soomaaliyeed waxaa la samayn karaa funaanada ayaa brandname loo samayn karaa oo qualitygeeda sarreeyo marka dhanka ganacsiga hal abuurka iyo fikradaha inaan la nimaado waa muhiim amniga iyo xasiloonnida waxaan ka shaqayn doonaa si xorayn si sidii loo xoreyn lahaa deegaanada kooxaha argagixisada ay gacanta ku hayaan si deegaanada beeshu ay noqdaan kuwo xor ah si aan u gaarsiino deegaanada horumarneed sidaa hadda la soconno waxaa ka socda deegaanadeena guud ahaan dagaalo ayaa ka socda koob iyo toban wiil ayaa ku dhimatay oo ciidamada xoogga waa u tacsiinaya anoo ka faa'idaysanaya ka faa'iidaysanaya maanta mansabadan aan joogno waxaana rajaynaynaa in la xoreyn doono dhammaan deegaanada aan degan nahay guud ahaan beelweynta abgaal iyo mudulood iyo guud ahaan hawiye iyo dhammaan deegaanka soomaaliyada guud ahaantiisiba waxaan samayn doonaa haddii alla idmo dib u heshiisiin dhab ah iyo xalinta khilaafayaadka beesha dhexdeeda iyo kuwa dibadda
waayahay dhegaystayaal guud ahaan weliba intaa gabagabeyne barnaamijka dabagalka wararka oo wareysada idaacadda raadiyaha baydhabo oo kuna weliba intaasi ugu jeedyahay waana saarayaan maxamed raxmaan jiro eh xasan aadan khayr xasan jookar farsameeyey isina kumahadsintin ugu soo bararka barnaamijyada ku bow idaacadda raadiyaha baydhabo barnaamijkan barnaamij limadantareedan ku kulmana sidaasi amaan allah